بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم والسابع السجود مرتين waxaanu ku soo guda jirnay arkaantii salaada saddex iyo toban rugni ayay leedahay salaadu sida aynu soo ogaanay lix ka mida ayaan ka soo baxnay niyadii iyo istaaggii iyo takbiirtii salaada lagu xiranayey faatixadii rukuucdii iyo ictidaalkii ayaynu ka soo baxnay kii toddobaad baa halkan lagu sheegaya oo ah sujuuddii wasaabicu rukniga toddobaadi assujuudu sujuuddii weeye maratayni laba mar la sujuudo maqaruunan ayadoo lala xidhiiriyey sujuuddaas bidumaaniinati xasilooni rukniga toddobaad waa in sujuud la imaano dheer ah iyadoo sujuuddaas lala xidhiirinayo xasilid lagu xasilayo sujuudda oo xasilkaasi wuxuu noqonayaa dhaqaaqii sujuudda la soo aaday oo qofku uu ictidaalkii iyo istaaggii uu ka soo hoobtay iyo sujuuddan inuu ku kala sooco xasil ayaa la rabaa ilaa xubnihiisu ay sugnaadaan wax dhaqdhaqaaqaba isagoo aan samayn inuu sujuuddii ku xasilo ee sidii uu u soo socday haddii uu fooda inta dhulka dhiga haddana isla markiiba uu ka soo noqdo isagoo dhaqdhaqaaqiisii uusan kala go'in oo aanba xasilin qofkaasi ma sujuudin sidii dee shimbir biyo cabbaysa haddii un saa fooda dhulka loo dhigo looga soo qaado taasi sujuud ma ahan waa in lagu xasilaa sujuudda assujuudu sujuud weeye maratayni laba kor la sujuudo maqruunan xaal lala xidhiiriyey sujuudkaas bidumaaniinati xasillooni lala xidhiiriyey wa yushtaradu waxaa la shardinayaa fiihi sujuudda an yasjuda inuu ku sujuudo qofku calaa jabhatihi foolkiisa wejiga meeshaa jabhada ee foodda hore ah makshuufatan xaal ay tahay mid la fayday jabhadu foolkiisa oo faydan wa calaa rukbatayhi labadiisa jilib inuu ku sujuudana waa shardi wa calaa juz'in qayb inuu ku sujuudana waa shardi qaybkaasoo min buduuni yadayhi labadiisa gacmood caloolahooda ka mida iyo wa juz'in qayb oo min buduuni asaabici qadamayhi labadiisa gommadood farahooda farahaas caloolahooda ka mid ah wa an yarfaca inuu kor mariyana waa shardi asaafilahu xubnihiisa hooseeya calaa acaaliihi kuwiisa sarreeya uu ka kor mariyo wa an yatahaaqala inuu isku cusleeyaana waa shardi bira'sihi madaxiisa xataa yaxusa ilaa uu ka dareemo bisiqali culayska sujuudda shuruudii ay lahayd ayaa la sheegayaaye toddobada xubnood ee la rabo in laga sujuudo oo ay waajibka tahay in laga sujuudo nebiguna wuu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi waxaa lay faray inaan ka sujuudo aan ku sujuudo toddoba xubnood toddobadaas inuu qofku ku sujuudaayo horta waa shardi maxay yihiin toddobada xubnood horta wejigiisa waa inuu ku sujuudaayo uu dhulka dhigaa meeshaan jabhada la yidhaahdee wejiga foolkiisaa wejiga markaa uu dhulka dhigayo wejigii waa inuu faydan yahay wejigiioo ay mara saaran tahay qofku kuma sujuudi karo ee wejigiisii oo bannaan waa inuu sidaa dhulka u dhigaayo uu ku sujuudaa toddobada xubnoodoo laga sujuudaya marka wejiga ayaa ugu horreeya inuu bannaan yahana waa shardi labadiisa jilibna waa inuu ka sujuudaayo uu dhulka dhigaa labadiisa gacmood labadiisa calaacaloodna waa inuu ka sujuudayo ayagana uu dhulka dhigaa faraha lugaha waa inuu dhulka dhigaa ayagana farahaas weliba calooshooda ayuu dhulka dhigayaa haddii uu lugihii kor u hayo maantoo dhan ama uu dhabar dhabar lugihii oo ah uu faraha duudkoodan dambe dhulka dhigo sujuuddiisii ma asixin faraha calooshooda qayb ka mid a inuu dhulka dhigaa ayaa la rabaa inta cad ee faraha calooshooda ah oo cagta cad ah ayuu sidaa dhulka u dhigayaa marka uu sujuudayo waxaa kaloo shardi ah wa an yarfica asaafilahu wa an yarfaca asaafilahu calaa acaaliih qaarkiisa dambe waa inta hoosaysee inuu ka saro mariyo qaarkiisa sare madaxiisa iyo garbihiisa iyo qaarkiisaan kore inuu ka hooseeyo ayaa la rabaa qaarka dambe oo markuu qofku sujuudo sinihii iyo qaarkaa dambe waa inay korreeyaan garbihii iyo madaxii iyo qaarkaa horena waa inuu hooseeyaa haddii uu meel dalcada ku sujuudo oo weli qaarkiisii kore uu sarreeyo sinihiisii iyo qaarkiisii dambena ay hooseeyaan taasi sujuud ma ahan waxaa la doonayaa inuu qaarkiisa hore qaarkiisaan sare inuu hoos maro ayaa la doonayaa qaarkiisa dambena uu saro maro meelaha yacni aan sujuuddu ku ansaxayn oo meel buurahoo sidaas wax usoo dheer oo dalcada iyo kuma sujuudi karo qofku ilaa ma kala kor marayo sujuuddii si fiican ugu dhici maye waxaa kaloo shardi ah wa an yatasaaqala bira'sihi inuu madaxiisa isku xambaaro oo culayska uu saaro madaxiisa ilaa uu ka dareemo culayska waxaa la diidayaa wejigiisii inuu sidaa u taabsiiyo meeshii uu ku sujuudayey haddii uu sidaa sunfoodda uu u saaro saasna uu ugu xasilo sujuuddiisii ma asixina waxaa la rabaa inuu wejigiisa madaxiisa inuu si fiican culayska isugu geeyo ayaa la rabaa bixaysu law kaana taxtahu qudnun lankabas haddii suuf uu ka hoosayn lahaa ama isbuunyo in ay diismi lahayd ayaa la rabaa culayska uu madaxiisa saaray meeshan awgeed haddii meel jilicsanoo suuf uu ku jiroo kale ay noqon lahayd waa in suufkaas uu hoos u diismi lahaa inuu taabsiiyo keliya uu sidaas un wax yar fooda uu dhulka u saaro ayaan la ogolaanayn maxaa la rabaa culayskiisii inuu xoogaa madaxa isugu geeya ayaa la rabaa oo haddii meeshan wax jilicsan uu ku sujuudayo shaygaas uu hoos u diismo culays awgii intaas weeyaan marka inta uu sheegayaa kutubka wa yushtaradu waxaa la shardinayaa fiihi fi sujuudi sujuudda dhexdeeda waxaa lagu shardinayaa an yasjuda inuu ku sujuudo calaa jabhatihi foolkiisa inuu ku sujuudo wejigiisa weeyaan makshuufatan xaal ay tahay tii la fayday iyadoo faydan inuu ku sujuudo foolkiisa wa calaa rukbatayhi labadiisa jilib inuu ku sujuudana waa la shardinayaa oo uu jilbaha dhulka dhigo wa calaa juz'in qayb inuu ku sujuudana waa la shardinayaa qaybkaasoo min buduuni yadayhi labadiisa gacmood caloolahooda ka mid ah calaa casha calaa calahan cad inuu dhulka dhigo weeyaan baatinulkafka ayaa loola jeedaa calaa casha inteedaa cad inuu dhulka dhigaa shardiga qayb ka mid ah wa juz-in qaybna waa inuu ku sujuudaa qaybkaasoo min buduuni min buduuni asaabici qadamayhi labadiisa gommadood labadiisa cagood farahooda caloolahooda ahna waa inuu ku sujuudaa toddobadii xubnoodoo laga sujuudaya weeyaan wejiga labada gacmood waa labada calaacaloode iyo labada jilib iyo labada lugood farahooda oo inta caloosha ah weliba inta cad toddobada xubnood baa laga sujuudaa oo la rabaa isku mar inay dhulka ku kulmaan inay dhulka isugu tagaanoo uu ku xasilo isagoo dhulka ku haya wa an yarfaca inuu kor yeelaa la shardinayaa asaafilahu xubnihiisii hoose qaarkiisii hoose weeyaan calaa acaaliihi xubnihiisii sarsare uu ka kor yeelo qaarkiisa hoose inuu ka saro mariyo qaarkiisa kore wa an yatasaaqala inuu isku cusleeyaa la shardinayaa biraasihi madaxiisa oo uu madaxiisa culayska isugu geeyo xataa yaxusa ilaa uu ka dareemo bihiqali culayska ilaa uu culays dareemo inuu sidaasu madaxiisa u cusleeyo ayaa la doonayaa intaasi waa waajibkii marka wasunnatu sunnadu waxay tahay an yasjuda inuu ku sujuudo calaa anfihi sankiisa marka uu sidaa wejiga dhulka u dhigo sankiina inuu dhulka la dhigo oo wayaquula uu ku yidhaahdo fii sujuudihi sujuuddiisa dhexdeeda subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdih subxaana rabbi rabbigay baan nasahayaa oo aan xumaan oo dhan ka hufayaa rabbigii alaclaa sarreeyey wa bixamdihi anigoo weliba ku dheehan xamdigiisa wa adnal kamaali kamaalka iyo dhammaystirnaanta inta ugu yari halaatun saddex weeyaan inta ugu yar tasbiixda oo kamaalka ugu yar waa saddex subxaana rabbiy alaclaa wa bixamdihi saddex inuu yidhaahdo saddexdaasaa ugu yar wa an yuksira inuu badiyaa lashard la sunnaynayaa mina fiihi fi sujuudi sujuudda dhexdeeda min adducaa'i ducada inuu badiyo ayaa la sunnaynayaa marka uu sujuudda ku jiro inuu ducooyinka badiyo oo uu halkaa ku ducaysto ayaa la sunnaynayaa maxaa yeelay addoonku marka uu rabbigii ugu dhow yahay waa marka uu sujuudsan yahay markaas inuu ilaah bariga badiyo oo uu ducooyin ku akriyo sujuudda ayaa la sunnaynayaa wathaaminu rugniga sideedaad aljuluusu fadhigii weeye bayna sajdatayni labada fadhi u dhexeeyey labada sujuudood u dhexeeyey maqruunan xaal uu yahay mid lala xiriiriyey fadhigaasi bidumaaniinati xasilkii waa fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey oo xasilkiisiina wata xasilku wuxuu noqonayaa dhaqaaqii iyo laabadkii uu ka soo laabtay sujuuddii koowaad uu ka soo toosay iyo aadidda uu aadi doono sujuudda labaad labada dhaqdhaqaaq dhexdooda inuu xasil sameeyo oo uu si toosa u fadhiisto ilaa xubnihiisoo dhani ay wada xasilaan hadduu sujuuddii koowaad inta ka soo kaco fadhigii markii uu gaaray haddana uu sujuuddii labaad horay uga ugu laabto xasilkii baa ka maqan haddii xasiloonidii laga waayana hadde rukni baa ka maqan arkaanta salaada ka mid a oo xasiloonidii ah salaadna ma jirto markaas ninkii salaaddiisa halleeyey ee macruufka ahaa xadiidkii dheeraa nebigu waa ku odhanaya calayhi salaatu wasalaam ma aadan tukana oro tuko iyadoo masjidka nebigu uu joogo calayhi salaatu wasalaam baa nin inta u soo galay oo uu tukaday buu nebiga salaamay nebigu inta salaamtii ka qaaday buu wuxuu ku yidhi oro tuko ma aadan tukane waa soo tukaday haddana wuu soo noqday ma aadan tukane oro tuko ma aadan tukane oro tuko markii dambuu yidhi rasuulka ilaah uu si kaloo aan tukada ma aqaan kaasaa nebigu baray calayhi salaatu wasalaam qaabkii uu tukan lahaa marka sujuudda iyo rukuucda iyo markii uu sheegayey waa inaad u xasishaa buu odhanayay ninkaas nebigu uu ku lahaa maba aadan tukan ee oro soo tuko waxaa la yidhaahdaa wuxuu samaynayey xasiloonida ayuu ka tegayay oo wuusan ku xasilayn arkaanta ayuusan ku xasilayn sida rukuucda iyo sujuudda iyo waxyaabaha lamidka ah markaasaa la yidhi maba aadan tukanba qofku haddii uu hal rukni ka tago oo arkaanta salaada ka mid ah ama hal rukni uu wax dhimo uusan dhammaystirin salaadi meeshaa ma taal isagoo aan tukan ayuu la mid yahay maba uusan tukanba qofkaasi aljuluusu fadhigii weeye bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeyey maqruunan ayadoo lala xidhiiriyey fadhigaas bidumaaniinati xasiloonidhii wasunnatu sunnadu waxay tahay an yaquula inuu ku yidhaahdo fiihi fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya rabbi ikfir lii waarxamnii waarfacnii wajburnii waarsuqnii wahdinii wacaafinii wacfu cannii rabbi yaa rabbi rabbigaygiyow ikfir lii ii dembi dhaaf waarxamnii ii naxariiso waarfacnii ilaahow ikoryeel wajburnii ilaahow ikab oo musiibooyinka iyo dhibaatooyinka ilaahow iga kab waarzuqnii ilaahow i arsaaq wahdinii ilaahow i hanuuni wa caafinii ilaahayow icaafi weeyaanoo iga nabadgeli dhib oo dhan wacfu cannii ilaahu iska kee cafi inuu ducadaas ku daro labada fadhi dhexdooda ayaa la sunnaynayaa wataasicu rukniga sagaalaadi aljuluusu fadhigii weeye al akhiiru ee dembeeyey alladii fadhigaasoo yusallimu uu salaamo naqsanayay caqibahu fadhigaa ciribtiisa ghaaliban inta badan waa fadhiga dambe ee atixiyaadka dambe uu ku jiro badanaa la salaamo naqsado fadhigaa ciribtiisa fadhigaas weeyaan aljuluusu waa fadhigii alakhiiru ee dembeeyey alladii kaasoo yusallimu uu salaamo naqsanayo caqibahu fadhigaa ciribtiisa ghaaliban inta badan waalcaashiru rukniga tobnaadi qiraa'atu tashahudi atixiyaadkii oo lagu akriyo weeyaan fii haadaa midkaan aljuluusi ee fadhiga ah fadhigan dambe in atixiyaadkii lagu akriyo weeyaan waa atixiyaadkii dambe wa huwa ataxiyaadku attaxiyaatu attaxiyaatu weeyaan ilaa wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah ilaa laga gaaro intaasaa la yidhahdaa atixiyaad ataxiyaadku waa intaas waalxaadi cashara rugniga kow iyo tobnaad alsalaatu saligii weeye cala nabiyi nabiga lagu salinayay sala allahu calayhi wasalam fii haadaa midkaa dhexdiisa aljuluusi ee fadhigaana lagula salinayey aydan sidii hore oo kale sidii fadhigaas ataxiyaadka loogu akrinayeyba salligii nabiga lagula salinayay fadhigaas weeyaan atixiyaadka kadibna lagula salinayey bacda qiraa'ati tashahudi atixiyaadka la akrintiisa kadib na nabiga lagu salinayey wa aqaluhaa salaadaas tan ugu yadhi allaahuma salli calaa muxammadin weeyaan salliga nabiga inta ugu yadhi allaahuma salli calaa muxammadin weeyaan wa akmaluhaa salaadaas iyo salligaa nabiga lagu sallinaya kan ugu kaamilsanina madkuurun waa mid lagu sheegay fi lmudawalaati kutubaha la dheereeyey ayaa lagu sheegay waa salligii ibraahimiyada iyo kamaa sallayta calaa ibraahima wa calaa aali ibraahim wabaarik calaa muxammadin wa calaa aali muxammed wa aswaajihi wa duriyatihi kamaa baarakta calaa ibraahim wa calaa aali ibraahima fi lcaalamiina innaka xamiidun majiid sidaas iyo sidii lamida weeyaano salliga ibraahimiyada la yidhaahdo walxaadi cashara rugniga kow iyo tobnaade alsalaatu waa salligii cala anabiyi nabiga suuban lagu salinayay sala allahu calayhi wasalam fii haadaa midkaa dhexdiisana lagula salinayay aljuluusi ee fadhiga ah aydan sidii hore oo kale bacda qiraa'ati tashahudi atixiyaadka markii la akriyay kadibna lagu salinayay nabiga wa aqaluhaa salligaa inta ugu yadhi allaahuma salli calaa muxammed weeyaan wa akmaluhaa salaadaas inta ugu kaamilsanina madkuurun waa mid lagu sheegay fi lmudawalaati kutubaha la dheereeyey wathaani cashara rugniga labiyo tobnaadi altasliimatu waa salaamtii aluulaa ee hore walwaajibu kan waajibaya fiiha salaamta hore dhexdeeda assalaamu calaykum weeyaan rugniga labiyo tobnaad waa salaamtii salaada looga baxayay oo la salaamo naqsanayey inta waajibka ahoo la iska rabo oo waajibka ihna waxa weeyaan assalaamu calaykum altasliimatu aluulaa waa salaamtii hore walwaajibu kan waajibaya fiihaa salaamta hore dhexdeeda assalaamu calaykum weeyaan wasunnatu sunnaduna waxay tahay oo salaamta lagu sunnaynayo an yaziida inuu ziyaadiyo uu kordhiyo waraxmatullah waraxmatullaahi inuu kordhiyo oo uu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullah wa an yusallima inuu salaamo naqsado weeyaan haa salaamtii hore calalyamiini dhinaca midig wa an yusallima inuu salaamo naqsado weeye sunnadu bacdahaa salaamta hore kadib tasliimatan salaamo naqsi taaniyatan labaad cala shimaali dhinaca bidixna uu salaamo naqsado wa an yartafita inuu milicsado weeyaan sunnadu maca kulli tasliimatin salaam kasta la jirankeeda ilaa jihatihaa dhinaceediina uu u milicsado oo markuu assalaamu calaykum midda hore uu leeyahayna dhinaca midig inuu milicsado uu dhankaa midig sida u eego xagga uu u jeesto tan labaad marka uu leeyahay inuu dhinaca bidix u jeesto waxyaabihii sunnada ahaa ayuu sheegayaayo wuxuu yidhi waxaa la sunnaynayaa horta inta waajibka assalaamu calaykum waa tii la yidhiye waraxmatullah inuu ku daraa waa sunno barakaatuhu miya iyada lagu sii dari mayo salaada janaazada unbaa lagu daraa ayay culamada qaar leeyihiin assalaamu calaykum waraxmatullah intaas weeyaane wa barakaatuhu midda salaada looga baxayaa ma wadato haddaysan janaaze ahayn waxaa kaloo la sunnaynayaa dhinaca midig inuu u salaamo naqsado salaamta koowaad dhanka midig uu u salaamaysto haddana salaamtii labaad oo sunnada ahaydna uu la yimaado ayana dhinaca bidixuu u salaamo naqsado labada dhinacna u eego mar walbaba marka uu salaamo naqsanayo waa goormo marka uu dhinacyada eegayaa markii uu assalaamu calaykum taas uu dhammeeyo kabacdi ayuu bilaabayaa labadii dhinac ee u jeesanayey ee sida dadka badankood ay sameeyaan dadka qaarkood ay sameeyaan isagoo aan weli assalaamu calaykum ku dhawaaqin ayuu xagga inta usii jeestuu assalaamu calaykum odhanayaa asagoo dhinacaa midig u jeeda ama dhinacaa bidix salaamtii labaad isagoo u jeeduu assalaamu calaykum odhanayaa tabtii uu qiblada ugu jeeday isagoo wejigiisii uu weli qiblada sidii ugu jeedo ayuu assalaamu calaykum odhanayaa kumtaas markii uu gaadho oo uu waraxmatullaahi bilaabaya ayuu jeesanayaa marka assalaamu calaykum isagoo weli qibladii usii jeedo wejigiisi sii jeedo waraxmatullah marka xagga ula sii jeeso ha soo laabto salaamtii labaad buu rabaa markuu madaxiisii soo celiyo uu sidii wejigiisii qiblada ugu sii jeedo haddana assalaamu calaykum ha yidhaahdo midda labaad waraxmatullahi iyo xagga usii yidhaahdo isagoo xagga u jeeda hadduu assalaamu calaykum yidhaahdo xagga isagoo u jeedana assalaamu calaykumta kale u yidhaahdo sidii wanaagsaneyd ee sunnada ayadoo la rabay ma ahan wasunnatu sunnadu waxa weeyaan an yaziida inuu kordhiyo waraxmatullah waraxmatullaahi inuu kordhiyo wa an yusallima inuu salaamo naqsado weeyaan haa salaamtii hore calalyamiini dhinaca midig uu u salaamo naqsado wa an yusallima inuu salaamaysto weeyaan bacdahaa salaamta hore kadib tasliimatan salaam taasoo thaaniyatan labaad cala shimaali dhinaca bidixna uu salaamaysto wa an yaltafita inuu milicsado weeyaan maca kulli tasliimatin salaam kasta la jirkeeda ilaa jihatiha dhinaceeda inuu u milicsado wathalitha cashara rugniga saddex iyo tobnaad oo ugu dambeeyahay tartiibul arkaani arkaantii oo loo kala tartiibiyo weeyaan calaa haadaa midka calaa haada alwajhi qaabkan almadkuuri ee lasoo sheegay wejkan iyo sidan lasoo sheegay iyo qaabkan hadda lasoo sheegay inuu arkaantii u kala tartiibiyo oo u kala hormariyo weeyaan niyadii uu ka bilaabo istaaggii uu salaaddii u istaago haddii uu awoodo isagoo taagan niyadii iyo takbiiratul ixraamkii markaa uu xidhiiriyo faatixadii uu ku cejiyo rukuucdii ictidaalkii sujuuddii koowaad fadhigii u dhexeeyey sujuuddii labaad fadhigii dambe atixiyaadkii salligii salaamtii inuu sidaas u kala tartiibiyo uu u kala hormariyo weeyaan haddii uu sidaasi aan ahayn arkaantii u kala gediyo uu isdaba dhaafiyo hadda salaaddiisii maba asaxaysaba ee inuu kala tartiibiyo ayaa rukniyahoo qaabkaasuu u tukada salaadii tartiibul arkaani arkaantii oo loo kala tartiibiyo weeye calaa haada alwajhi qaabkan iyo wejkan almadkuuri ee lasoo sheegay sidaan lasoo sheegay inuu u kala tartiibiyo arkaantii faslun wuxuu u fasal yahay nawaafilu salaad salaadihii sunnada ahaa ayuu u fasal yahay wa sunanulfaraa'idi salaadaha faradyaalkaa sunnooyinkoodu tintani wa cishruuna labaatan iyo laba weeyaan ragcatan oo ragco sunnooyinka raatibada la yidhaahdo ee salaadaha faradkaa raacahi waa labaatan iyo laba ragco cashrun toban oo minhaa ka mida labaatan iyo labadaas mu'akadaatun kuwa la adeeyey weeyaan oo ajarkooda la badiyey mu'akad mid ajrigiisa la badiyey oo aad iyo aad loo adkeeyey waa toban mu'akad weeyaanoo ajrigooda aad iyo aad loo badiyey nebiguna kama tegin baa la yidhaahdaa safar iyo xadarba calayhi salaatu wasalaam waa wixii nebigu daa'imay mu'akadku oo uu nebigu mar walbaba uu la imaanayey weeyaan haddii uu safar yahay haddii kaleba inta badan waxyaabihii uu daa'imay weeyaan cashrun toban oo minhaa ka mid ah labiyo labaatankaas mu'akadaatun waa kuwo aad loo adkeeyey wahiya ragcataani waa laba ragco labadaa ragcoo qabla subxi salaada subax ka horaysa waa labo wa ragcataani waa laba ragcoo qabla duhri salaada duhur ka horaysa iyo wa ragcataani laba ragco oo bacdahaa salaada duhur ka dambaysa afartaasna duhurkaa iskale laba ka horaysa iyo laba ka dambaysa waa lix wa ragcataani waa laba ragco oo bacda almaqribi salaaddii maqrib ka dambaysa waa sideed wa ragcataani waa laba ragco bacda alcishaai salaada cishe ka dambaysa tobankaas weeyaan sunnooyinka mu'akadkaahi labada ragco oo salaada subxiga ka horaysa laba duhurka ka horaysa iyo laba ka dambaysa laba maqribka ka dambaysa iyo laba cishaha ka dambaysa wa sinta cashara laba iyo tobanna hayru mu'akadatin kuwa la adkeeyey kayrkeed weeyaan laba labiyo toban ragcana mu'akad ma ahanoo kuwa aad iyo aad loo adkeeyey ma ahan laakiin waa raatibooyinkii bay ka mid yihiin wahiya ragcataani waa laba ragco oo qabla duhri salaada duhur ka horaysa labadii lasoo sheegay maahana waa laba kale iyo wa ragcataani laba ragco oo bacdahaa salaada duhur ka dambaysa ziyaadatan xaal ay tahay tii ziyaadaa labadaa ragco ama ka horaysa ama ka dambaysa cala almu'akadaati kuwii la adkeeyey ka ziyaadaa laba duhurka ka horaysa iyo laba ka dambaysa labadii horeo laguu soo sheegayo mu'akadka ahaa ma ahane waa laba kale afar bay noqonaysaa marka afar ka horaysa iyo afar ka dambaysa labana waa mu'akad labana mu'akad ma ahan wa arbacun afarna qablalcasri salaada casar horteeday ahaato wa ragcataani laba ragcana qabla almaqribi salaada maqribka horteeday ahaato wa ragcataani laba ragcana qabla alcishaai salaada cishe horteeda ay ahaatay labiyo tobankaasna waa khayru mu'akad isku darku waa labiyo labaatanka marka wa ama alwitru watarkii fa huwa sunnatun waa sunno sunnadaasoo mustaqilatun ee madax bannaan sunno gooniya weeyaan wa huwa wa huwa watarku afdalu jamiici sunani sunnooyinka dhammaantood kan ugu fadliga badan weeyaan wa aqaluhu watarka kan ugu yadhi ragcatun waa hal ragco wa aktaruhu kan ugu badanina ixdaa casharata kow iyo toban weeyaan ragco hal ragca ugu yar kow iyo toban ba ugu badan wa adnal kamaali kamaalka iyo dhammaystirnaanta inta ugu yari thalaathu rakacaatin saddex ragco weeyaan sida ugu yar oo inta kamaalkaa waa inta wanaagsan sida ugu yari waa saddexdaas kow iyo toban baana ugu badan hal ragca ayaana ugu yar walaa yasixu asixi mayo ficluhu ficlulwitri watarkioo la sameeyo ilaa bacda salaati alcishaai salaada cishaha kadib maahane markii cisho la tukado kadib ayaa watarka la tukan karaa ee lagama hormarin karo wayamtaddu wuu taagmayaa waqtuhu witirka waktigiisu ilaa duluuci alfajri fajarka dhalashadiisii intii laga gaaro fajarkii asaadiqi ee run sheegayey ilaa fajarka dambe oo runlowgaahi uu ka dhasho waktiga watarku weli waa jiraa wa ikhraajuhu witrigii oo laga bixiyo min waktihi waktigiisa bilaa cudurin cudurdaar la-aan looga bixiyo ahi makruuhun waa mid la kahanayo oo karahaa in xilligiisii laga saaro waktigiisii wakti aan ahayn la tukado waa in la qadeeyo aqdaan loo tukado tusaale ahaan in waktigiisii laga saaro oo ama qadaa loo tukado ama yaan la tukane inaan la watarin weeyaan ayaaba karaahaa wa ikhraajuhu ikhraaju lwitri watarkii oo laga saaro min waktihi waktigiisa bilaa cudrin cudurdaar la-aanna looga saaro makruuhun mid la kahanayo weeyaan wa tarkuhu watrigii oo laga tago bilkulliyati gebi ahaanna ashaddu waa kii sii daran karaahatan min karaahatin karaaha ahaan asaga ayaa sii daran xagga karaahiyanimada in guud ahaanba lagaba tagaba in waktigiisii laga saaro cudurdaar la'aanoo xilligiisii xilli aan ahayn lagu tukadahayna waa karaaho in lagaba tago asagii oo dhanna wayba ka sii daran tahay oo taasaaba sii karaaha badan faslun wasunanu sunnooyinkii sunnooyinkii almadluubatu ee la iska dalbayay fi salaati salaada dhexdeeda nawcaani laba nooc wey sunnooyinka la iska dalbanayo oo la iska rabo salaada dhexdeeda waa laba nooc abcaadun qaybo kuwa abcaad la yidhaahdo iyo wahay-atun kuwa hay-ooyin la yidhaahdo waan gaari doonaaye abcaad waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha haddii laga tago sujuud lagu kabayo weeyaan sujuud sahwi lagu kabayo hay-ooyinkuna waa waxyaabaha salaada lagu qurxiyo oo haddii laga tago waxba sujuudu sahwi iyo midnaba aan lagu kabayn waxyaabaha salaada quruxdeediya weeyaanoo salaada hay-a looga dhigoo lagu qurxiyo wasunanu sunnooyinkii almadluubatu la iska dalbanayay fi salaati salaada dhexdeeda oo la iska rabay nawcaani laba nooc weeye abcaadun bacdiyaal qaybo macnaha iyo wahay-aatun hay-ooyin fal abcaadu bacdiyaalku cishruuna labaatan weeye alqunuutu waa qunuudkii minhaa waxaa ka mid a alqunuut qunuudkii baa ka mid a qunuudkii baa la yidhiye istaaggiisii buu wataa salligii nebiga lagu salinayay iyo salaamtii lagu salinayay aalka iyo asxaabta istaaggaa lagula salinayay intiiba wuu wataa watashahudu atixiyaadkii baa ka mid a al awalu ee horreeyey waa sunno waana bacdi oo haddii laga tago sujuud baa lagu kabaa filfardi salaadii faradka ahayd walhay-atu hay-ooyinka la sheegayahayna kahiiratun waa kuwo fara badan minhaa waxaa ka mid a tasbiixaaturukuuci rukuucda tasbiixyadeedii iyo wasujuudi sujuudda tasbii tasbiixyadeedii subxaana rabiyaal aclaa wabixamdihi iyo subxaana rabiyaal cadiim wabixamdihi iyo adkaarihii kale wa takbiiraatulintiqaalaati guurguuridda takbiirahoodii baa ka mid a allahu akbartii lagu guurayey oo qofku markuu sujuud soo aadaya allahu akbar uu odhanayey midda koobaad sujuudda koowaad markuu ka kaco allahu akbar uu odhanayey tan labaad markuu u noqonayo allahu akbar sujuudda labaad markuu ka istaagayo allahu akbar takbiiraatulintiqaalaati guurguuridyaalka takbiirahoodii weeyaan waa takbiirihii uu ku guurayey oo uu haba markuu dhinac u dhaqaaqo uu yacni la imaanayo rukni uu la imaanayaba allahu akbartaas uu wadayay weeyaan markuu istaagaya iyo markuu fadhiisanayo iyo markuu sujuudaya iyo allahu akbartii uu wadayay weeyaan iyo adkaartii kaleba wa ducaa'ul iftitaaxi furfurashada ducadeedii weeyaan wajahta wajhi liladii iyo adkaarihii kaleba wa tacawudu magangalkii weeyaan qabla alfaatixati faatixada ka hor la magangelayay acuudu billahi min ashaydaani arajiim tii uu la imaanayay faatixada ka hor wataamiinu waa aamiinsigii bacdahaa faatixada kadib uu aamiinsanayey markuu faatixada dhameeyo aamiin uu odhanayay wasuuratu suuradii la akrinaya weeyaan bacda taamiini aamiinta kadib markuu faatixada dhameeyo aamiin uu yidhaahdo suuraddii qur'aanka ahayd uu akrinayay weeyaan amase qayb kale ee qur'aanka ka mid ah waljahru kor u qaadiddii weeyaan iyo wal israaru hoosudhigid hoos u dhigiddii codka marna kor loo qaadayo lala jahrayay marna hoos loo dhigayey qirada fii maxallihimaa kuwaasoo fii maxallihimaa labadooda meelood ku sugan meeshii kor loo qaadayay iyo meeshii hoos loo dhigayaba meeshii qirada la dheereeyana in kor loo qaado meeshii hoos loo akriyo sida salaadaha maalinkii la tukado duhurkii iyo casirkii iyo weeyaane hoos loo dhigo kuwa hameenkii la tukado maqrib iyo cishe iyo salaad subax iyona kor loo qaado waljahru kor u qaadiddii codka kor loo qaadayey iyo wal israaru hoos u dhigiddii oo fii maxallihimaa labadooda meelood ku sugan waman taraka qofkii ka taga shay shaygaasoo minal abcaadi bacdiyaalkii ka mida iyo qaybihii camdan si ulakaca uga taga ow sahwan ama halmaan uga taga fa sunnatu sunnadu waxay tahay lahu asaga loo sunnaynayaa an yasjuda inuu sujuudo lisahwi halmaankii uu sujuudo oo sujuudu sahwi uu la yimaado qofkii ka taga abcaad bacdi ka mida salaada bacdiyaalkeedii qunuudkii subxiguu ka tegey atixiyaadkii horuu ka tegey waxaa loo sunnaynayaa sujuudu sahwi fasunatu sunnadu lahu asaga loo sunnaynayaa an yasjuda waa inuu u sujuudo lisahwi halmaankii oo sujuudu sahwi uu la yimaado wal hay-aatu hay-ooyinka la sheegayna laa yasjudu u sujuudi maya lahaa ayada wa in tarakahaa walow tarakahaa haba uga tagee camdan ulakaac si maag ahba ha uga tagee haddii uu ka tago sunnooyinkaas la yidhaahda hay-aadka waa allahu akbartii iyo subxaana rabbiyal aclaa bixamdihi iyo subxaana rabbiyal cadiimidii iyo waxyaabahaasuu ka tegey u sujuudi mayo weeyaan si ulakacaba ha uga tagee falow sajada haddii uu u sujuudo litarkihaa hay-aadka laga tegiddeeda mutacamidan asagoo u qasdaya bisujuudi sujuuda lisujuudi sujuuda asagoo u qasdaya badalat salaatuhu salaaddiisii waa burtay wuxuu sameeyey wuxuu ka tegey waxyaabihii hay-adaha ahaayo hay-aadkii salaada lagu qurxinayey subxaana rabbiyal aclaa wabixamdihi subxaana rabbiyal caziim wabixamdihi iyo waxyaabaha sunnooyinka adkaarta iyo takbiiraatulintiqaalaadki iyo ayuu ka tegey tusaale ahaan markaasuu u sujuuday oo si ula kaca buu wuxuu ula yimi sujuudu sahwi salaaddiisii waa buraysaa qofka asaga maxaa yeelay shay in loo sujuudaba aan mudnayn oo waxyaabihii loo sujuudayey oo sujuudda lagu kabayey aan ahayn buu sujuud ula yimid way buraysaa salaaddiisii marka qof jaahil oo macduura haddii uusan ahayn salaaddiisii waa buraysaa waman shaka qofkii ku shakiya qabla qabla faraaqi salaati salaada laga faaruqideeda ka hor fii cadadi maa shay tiradiibuu ku shakiyey sallaahu uu tukaday oo min arakaacaati ragcooyinkii ah aw fii shayin ama shay buu ku shakiyey oo min arkaani salaati salaada tiirarkeedii ka mid a wajaba waxaa ku waajibaya caleyhi korkiisa an yabnaa inuu ku dhiso cala alyaqiini hubaal inta hubaasha ehee la hubo inuu ku dhiso ayaa ku waajibaya oo wayaatiya uu la yimaado bimaa shaygii shaka fiihi uu ku shakiyey wa yusannu lahu waxaana loo sunnaynayaa an yasjuda inuu u sujuudo lisahwi halmaankii ayadoon sidii horoo kale qof alla iyo qofkii ku shakiya intuusan salaaddii ka faaruqin oo salaaddii uusan weli ka bixin cadadkii uu tukaday buu ku shakiyey weli salaaddii buu ku jiraa ma saddex baa tukatay mase afar ayuu ku shakiyey ma labaa tukatay mase saddex ayuu ku shakiyey waxaa waajib ku noqonaya inta yaqiintaa inuu ku dhiso inta la hubo weeyaan waa inta yar ma labaa tukatay mase saddex ayuu ku shakiyey laba ayaa yare intaasaa hubaalehe laba inuu tukaday ha ka soo qaado saddex miyaa tukatay mase afar buu ku shakiyey meeqaa la hubaa oo yar waa saddexda saddexdaa ha ku dhisa marka inuu saddex tukaday ha ka soo qaado hal ragcoo kalena ha ku daro kabacdina sujuudu sahwigii baa loo sunnaynayaa ee hala yimaado waa qofkii ku shakiyey tiradii uu tukaday ama wuxuu ku shakiyey rugni arkaantii salaada ka mid ah inuu la yimid iyo in kale sida hubaasha ha ku dhiso weeyaan waman taraka waman shaka qofkii ku shakiya qabla faraaqi salaati salaada lagala faaruqideeda ka hor intaan salaaddii laga faaruq noqon aan laga bixin ka hor buu wuxuu ku shakiyey fii cadadi maa shay tiradii sallahu uu tukaday oo min rakacaati ragcooyinkii ah aw fii shayin ama shay buu ku shakiyey shaygaasoo min arkaani salaati salaada tiirarkeedii ka mid ah shay ka mid ah salaada arkaanteedii ayuu ku shakiyey ma sujuuday horta mase ma aadan sujuudin labadii sujuudood ma wada sujuuday mase hal baa sujuuday taas ayuu ku shakisan yahay wajaba waxaa ku waajibaya caleyhi dushiisa an yabnaa inuu ku dhiso calal yaqiini sida hubaasha ah yaqiinta inuu ku dhiso iyo sida la hubo ayaa waajib ku aho inta yar uu qabsado tirada yar wayatii wuxuuna la imaanayaa bimaa shaygii shaka fiihi uu ku shakiyey kii uu ku shakisanaana wuu la imaanayaa oo haddii uu saddex iyo afar keebaa tukatay haddii uu ku shakiyey tirada yar buu qabsanayaa intii ka dhimanayd buu haddana la imanayaa waa mid middaas wa yusanu lahu waxaana loo sunnaynayaa an yasjuda inuu u sujuudo lisaawi halmaankii aydan sida hore oo kale sujuudu saawi inuu la yimaado ayaa haddana loo sunnaynayaa wa sujuudu saawi sujuudu saawiga la sheegayo laa yaziidu kama kordho calaa sajdatayni laba sujuudood laba sujuudood kama badna waa un laba keliya sahwiguba ha batee intaasoo jeer buu salaaddii dhexdeeda ku sahwiyey laba sujuudood keliya ayuu la imaanayaa kama badin karo maadaama shakigiisuba hadduu rabo ha bato oo dhowr jeer ha sahwiyee laba sujuudood ka badin maya weeyaan atixiyaadkii horuu ka tegay tusaale ahaan sujuud sahwi baa laga rabaa soo ma ahan markuu atixiyaadkii hore ka tegey buu haddana mar dambe wuxuu ku shakiyey ma saddex baa tukatay mase afar tiradii yarayd buu qabsaday oo saddexda ahayd ragco afraad buu la yimid laba sujuudu sahwi laba shay oo waxaa ka dhacday mid weliba uu sujuudu sahwi keeno soo maahan laba ragca laba sujuudood keliya ayuu la imaanayaa ee maadaama laba sahwi aad gashay afar sujuudood la imo oo afar jeer sujuud ma odhanayo qofkaasi sujuudu sahwigu laba laba sujuudood kama bato sahwiguba ha fara batee dhowr jeerba ha sahwiye laba sujuudood unbaa laga rabaa wa sujuudu sahwi sujuudu sahwigu laa yaziidu kama ziyaado oo kama bato calaa sajdatayni laba sujuudood wa maxalluhu sujuudu sahwiga maxalkiisa iyo booskiisuna qabla salaami salaamta ka hor weeyaan intuusan salaamo naqsan ayuu inta sujuudo markuu sujuuda ka soo laabto ayuu hore ka salaamo naqsanaya walaa yaduru waxaan waxba dhibayn ashaku shaki bacda faraaqi salaada laga faaruq noqoshadeeda kadib la shakiyo fii shayin shayna lagu shakiyo shaygaasoo min daalika kaas la soo sheegay ka mid ah ilaa fi niyati niyadii maahane iyo takbiiratulixraamkii waxaa la yidhi oo mas'aladii hore ay ahayd waman shaka qabla faraaqi salaati fii cadadi maa sallaahu qofkii ku shakiya intuusan salaada ka faaruqin oo uusan ka bixin intii ragcee uu la yimid ama rugni arkaantii salaada ka mid a sida yaqiinta ha qabsado saas ayaa la yidhi maantay wuxuu shakiyey bacda faraaqi salaat salaaddii markuu faaruqay oo uu ka baxay oo u dhammaystay kabacdi ayaa shaki soo galay ashaku bacda alfaraaqi laa yu'athir ayaa la yidhaahdaa waa qaacido shakiga ka dambeeya shayga markii laga baxo waxba ma saameeyo oo waxba ma dhiba ayaa la yidhaahdaa markuu salaadii ka baxay oo uu salaamo naqsaday kadib wuxuu is yidhi ma saddex ragcaad tukatay abeeyo mase afar wuxuu is yidhi sujuuddii abeeyo ma la timid mase lama ada imaan waxba dhibi mayo shakigaas ilaa niyadii inuu ku shakiyo maahane iyo takbiiratulixraamkii labadaas hadde haddii uu ku shakiyo niyadii iyo takbiiratulixraamkii shakigaasi waa saamaynaya maxaa yeelay meesha uu ku shakisan yahay waa aslun inciqaadkii salaada asalkeedii iyo xirmiddeedii iyo guntamiddeedii buuba ku shakisan yahay salaaddii dee ma niyootay oo ma xiratay mase madaada xiran oo niyo lama ada imaan markaa salaaddii inuu soo cusboonaysiiyo uu dib u tukado ayaa lagama maarmaan noqonaysa haddiiba asalkii salaada oo niyadii iyo xirashadii ah uu ku shakisan yahay weeyaan walaa yaduru waxba dhibi maya ashaku shakigii shakigaasoo bacda alfaraaqi ka bixidda kadiba bacda faraaqi salaati salaada laga faaru noqoshadeeda kadiba fii shayin shay uu ku shakiyo shaygaasoo min daalika kaa la soo sheegay ka mid a waa cadadkii ragcooyinka iyo rukni arkaantii ka mida inuu ku shakiyo ilaa fi niyati niyada maahane takbiiratulixraamkiina waa la mid wallahu subxaanahu wa tacaala aclam